dowladda Kanada ayaa soo saartay go'aan ay si kumeel gaar ah ugu hakinayso qabashada codsiyada qaxootiga ee Group 5 iyo barnaamijyada kale ee loo yaqaano community oo ay dadka jooga Kanada ugu dacwoon jireen eheladooda Afrika ama qaaradaha kala jooga qoraal lagu sheegay hakinta ayaa lagu baahiyey bogga dowladda Kanada ay ku leedahay waaxda socdaalka qaxootiga iyo dhalashada dowladda ayaa sheegtay in hakintan ay socon doonto ilaa laga gaaro soddon iyo kowda Diseembar laba kun labaatan iyo shan waxaana mud- waana markaasi muddo sanad ah iyadoona ku tilmaamtay in ay ka caawin doonto culays ka haysta kobac ku yimid warqadaha arjiyada ama codsiyada qaxootiga iyo kooxaha shanta qof ee dadka u dacwoonaya sidoo kale dowladda Kanada waxa ay ku tilmaamtay in waaxda socdaalka muddada sanadka ah ay helayaan fursada ay ugu shaqeeyaan codsiyadii hore